waa shirkigii yaraa nabigu wuxuu yidhi sl lay slam ha ku dhaaranina alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum waa shirkigii yaraa nabigu wuxuu yidhi sl lay slam ha ku dhaaranina alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kana xaalifan falyaxlif illahi aw liyasmut buu nabigu yidhi sl lay slam war awowiyadiin iyo aabayaashiin ha ku dhaaranine ninkii dhaaranayo ama ilaahay ku dhaaro ama iska amus marka dhaartu waa halis leanna heerka ruuxu uu kula gaadho weynanka inaad ku dhaarato gaadhay waa heer ilahay leeyahay weynanka noocaasa ilahay keliya iskale subxana wa tacala marka waataan aabbahay waayaa iyo ha ilaah iyo rasuulka iyo rasuulka ka dabareeb ilaah iyo rasuulka iyo wacad alla iyo ha waxaasoo dhan waa ilahay keyrka lagu dhaarta ha yani kacbada xataa kuma dhaaran karta walkacbati ma dhigi karti nin yahuudiga wuxuu ku yidhi saxaabada waxay ku yidhahdeen waad fiicnaan lahaydeen laakiin cusayr ibnullahi unbaad ku haysaan markaasuu yidhi idinka laftiina waad fiicantihiin lowlaa inaad leedihiin haddayna jiri lahayn yani walkacbati iyo maa shaa allahu washita markaasaa nabiga loo shegay sal lay slam markaasu wuxuu yidhi ha ku dhaaranina walkacbatiye wa rabbi lkacbati ku dhaarta maa shaa allahu wa shitana ha dhihine maa shaa allahu uma shita dhah oo uma meesha geliya bu nabig sal lay slam saas manaa iyada lafteedu noocyada shirkiga yar bay ka mid waxa alla doono adiguna doonto wixii kula wixii alla la quman adigana kula quman ha isku daba xidhin markaa kadibna dhe wuxuu alla doono maxaa dhihi markaa markaa kadibna adigu aad doonto saas wixii aad samayn markaa kadibna alla qadaro markaa kadib daba dhig haisku cadfin macnaha saas weyaan wa minhu waxaa ka mida noocyadaasi yani waxa weeye shirkiga shirkiga yar noocyadiisa waxaa ka mida iqsaamu dhaarasho bikayri ilbaari allaha addoommada abuuray kayrkii lagu dhaarto kamaa ataa sida timid fii muxkami alakhbaari akhbaartan la sugay ee saxiixa ah sida kusoo aroortay xadiista iyo xadiis kaloo fara badanba ku timid hada billahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم yani wuxuu fasal u yahay fii bayaani umuurin arrimo caddayntood arrimahaasoo yafcaluhaa ay samaynayaan alcaammatu dadweynuhu ay samaynayaan yani dadka aan aqoonta cilmiga lahayn umuurtaasoo minhaa ay ka mid yihiin maa shay ayaa ka mida huwa isaguba shirkun shirki ah arrimaha ay caamadu samaynayso qaar shirkiyaa ka mid ah wa minhaa waxaa ka mid ah arrimaha maa shay huwa isaguba qariibun mid dhow ah minhu shirkiga ka agdhow shirki maa laakiin waa ka agdhowyah wa bayaani xukmi ruqa waxaa kaloo fasal uu yahay bayaanu xukmi ruqa tufidyaalka xugumkooda oo la caddeeyo tufidda macnaha ruuxa lagu tufo watamaaimi iyo qardhaasaha arrimahaasu ka hadlaya yani kuwa waxyaalo luqunta lagu xidho xirsiga ah xirsiga la yidhaahdo kuwa iyagana macnaha waxa weyaan iyagana caddayntooda ayuu baabuya wuxuu yidhi sheekh waman yahiq biwadcatin aw naabin aw xalqatin aw acyuni di'aabi aw khayطin aw cudwin min annusuuri aw watarin aw turbati اlqubuuri liأyi amrin kaa'inin tacallaqah wakalahu allahu ilaa ma callaqah wuxuu yidhi waman yahiq ciddii kalsoonaata biwadcatin aleelo ruuxi ku kalsoonaada aw amase naabin mici mici dhulwa aw amase xalqatin xijaab yani birta dugaagada bir wareegsan way xalqadu oo xijaab ahaan loo xidho yani makaraan iyo xijaab iyo waxyaalahaasa la yidhahda aw xalqatin ruuxii ku kalsoonaada aw amase acyuni di'aabi yeyda indhaheeda ku kalsoonaada aw amase khayطin liilan ku kalsoonaada xadhig yar aw amase cudwin ku kalsoonaada xubin oo min annusuuri gorgorada ka ahaaday yani haadda gorgorka la yidhahdo macnaha xubin ka ahaaday ruuxii ku kalsoonaada aw amase watarin xadhig qaanso oo gaboobay duugoobay ku kalsoonaada aw amase turbati lqubuuri qubuurta caradeeda ku kalsoonaada liayi amrin arrin kasta oo kaa'inin ahaaday oo tacallaqahu uu ugu xidhmayba hee wakalahu allahu ilaahay baa uga tago u xil saarta ilaa maa shay buu u xil saartaa callaqahu uu isku xidhay ama uu xidhay marka manta jawaabteedu wuxuu dhacayaa wakalahu allahu ilaa maa callaqahu manta jawaabteedu halkaa way macnaha macnaha arrimo badan oo dadka caamadii ay sameeyaan buu sheekhu ina yidhi arrimuhu marka taxaya waxyaalo badan oo dadku ay qaar badan u haystaan inay ama dhif dhib hayaan oo dadka dhibka celinayaan ama dheef usoo jiidayaan ama caafimaad u hayaan waxyaaba badan oo noocaas macnaha yuu yani tusaalayaal usoo qaadanaya ruuxii ku kalsoonaada buu yihi biwadcatin wadcada waxaa la yidhahdaa shay-un abyad yujlabu min albaxri baa la yidhahdaa yucallaqu fii xuluuqi sibyaan waa shay cad oo badda laga soo saaro oo caruurta luqunta looga laalaadiyo si isha ay uga ilaaliso soo aleelo lama yidhaah middaas manaa ayb ishaa lagaga dhowraa wadcada taasaa la dhaha wax alla wixii noocaasahoo yani qoorta looga laalaadsado isha si macnaha ama xoolaha looga dhowro ama dad caruurtaba looga ilaaliyo ayaa la mid noqonaya macnaha wadcadaas aw naabin naabkaasina waa micida waxaana laga wadaa micida yacni dhurwaaga micida dhurwaaga iyadana intay soo qaadaan bay xidhan jireenoo carruurta u xidhi jireen iyadana isha ayay kaga xirsi xidhan jireen isha ruuxu inuusan ili ku dhicin ayb aw xalqatin xalqadaasina iyadana waa bir wareegsan oo ama gacanta lagu xidho ama luqunta looga lalaadinayo xijaab dheh ama makaraan dheh ama dugaagad dheh waxa doonto dheh aw xalqatin iyadaana waa sidaas wey oo waa birtaa wareegsano iyadana waxay u isticmaali jireen isha iyay iskaga ilaalin jireen cudur waahine la yidhaahdo oo cududa ku dhaca oo ruuxa gacantiisa jilciya iyadana way ka xidhan jireen marka cuduradaasay ka xidhan jireen macnaha ayb aw acyuni di'aabi yeyda indhaheeda yeyda indhaheeda iyadana waxay ka xidhan jireen waxay ictiqaadsanaayeen in jinku hadduu arko yeyda indhaheeda uusan macnaha waxa weeyaan uu ka cararayo jinka ayay ka xidhan jireenoo jinku hadduu yeyda indhaheeda uu arkaba yacni waxa weya ruuxa usoo dhowaan maayo saasay ictiqaadsanaayeen qaarna waxayba odhan jireen oo ictiqaadin jireen baasha yeyda la yidhahdo isheedu haddii uu ku dhaco jinka jinku ma carari karo wuuna arkaa meeshaa isagoo taagan bay u tegiyo markaasay qabsan marka yani way ka buruuj sarraysaayo way ka yani baawarweynta saasay macnaha rumaysnaayeen saas daraaddeed baa markay dhimato yeydu markay dhimato bay isheeda intay soo qaadaan bay carruurta yararkaa u xidhi jireen si jinka iyo isha iyo waxyaalahaas macnaha looga dhowro waa acyuni di'aabi iyadana saasaa laga wada ayb aw khayin khaydkaasi isaguna waa liilanka xadhigga liilanka dunta waxyaalaha wax laysugu akriyo oo laysku xidho ama gacan ha lagu xidho ama lug ha lagu xidho ama calool ha lagu xidho ama luqun ha lagu xidho meel al meeshii doon ha lagu xidho macnaha saas weyaan ayb jaahiliyadii baa samayn jirayo waxay u samayn jireen ruuxu markuu xanuunsanayo ayay waxay ku xidhi jireen oo xanuun u hayo ba intay soo qaadaan xadhig ama liilan soo qaadaan oo ay qolaba siba isticmaalaan laakiin intooda badan waxay isticmaalaan xadhigga waxaa lagu akrinaya suuratu alam nashrax alam nashrax laka sadraka lagu akrinaya markaasaa markuu kaaf walba oo suuradda ku jira markii la marayo baa hal guntina la guntaya kaaf walba guntin baa qaabilsan marka marka waxaa meeshii ka soo baxaya toddoba guntimood waxaan dhihi lahaa sagaal guntimood maxaa yeelay suuraddaas sagaal kaaf ku jiraan kaaf walba markii la marayo guntin baa la xidhaya markaasaa ruuxii xanuunsanayey baa lagu xidhaya ama luquntaa loogu xidhaya ama gacantaa loogu xidhaya man saas wey maana marka khayintaas haddaan alam nashrax lagu akriyana waxyaalo kale lagu akriyana iyaduna waa la mid waxba kagama gedisna macnaha saas weyaan ayib khaydkaas waxa uu soo saaray ibn abi xaatim xadiid xudayfa radi allahu canhu ayaa wuxuu arkay nin gacanta uu ugu xidhan yahay liilan xadhig baa gacanta ugu xidhan qandho uu qandhadii xanuun u xanuunsaday buu ka xidhay markaasuu ka gooyey markuu ka gooyeyna wuxuu akriyey wma yu'minu akarhm biاllah ila wahum mushrikuun yani intooda badan ilaahay ma rumaynayaan iyagoo u sharig yeelaya mooyaane marka khaydkan meesha lagu xidhay ee uu ka jaray shirki buu ka soo qaaday xudayfa aarkaa waxaa wariyay ibn abi xaatim laakiin waxaa ka warinaya curwat bnu zubayr oo inuu ka maqlay aan la hubin saas daraaddeed inuu munqaic yahay bay u badan tahay aarkaas ayb waxaase jira xadiid kale oo uu soo saaray imaamu axmed iyo abu daawuud sanadkiisuna xasan yahay qisadaas waxay ku saabsan tahay qoyskii reer cabdullaahi mascuud cabdullahi bn mascuud qoyskiisi xaaskiisii zaynab ayaa waxay tidhi cabdullaahi wuxuu ahaa hadduu xaaje ka yimaado dan dibadda ah hadduu ka yimaado albaabka guriga markuu soo gaadho ayuu macnaha waxa weye ee dhihi jiray ee ama yacni waxa weeyaan candhuuf iyo waxbuu tufi jiray si loo dareemo inuu soo socdo uusan guriga isaga soo gelin oo reerkiiya dee si wax ka yihiin arrin uusan jeclaysan inaysan ishiisu ku dhicin reerka wuu dareensiin jiray markuu albaabka soo socdo macnaha cabdullaahi saasuu ahaa bay leedahay maalin baa marka yuu noo soo galay bay tiri markuu caadadiisa markuu albaabka soo soo marayo buu ee soo yidhi oo waxoogaa maarata yani muujiyey inuu yani si loo dareemo anigana markaa waxaa ila fadhida buu yidhi yay tidhi maarata islaan ayaa ila fadhida yani cajuuzo habar wax igu tufaysa oo cudur ah ayaa igaga tufaysa baa ila joogta bay tii markaa cudur xumro la yidhahdo goosati maqan wax la yidhahdo waa cudur jidhka ku dhaco jidhka googooye intuu guduudiyo markuu guduuto kadib baa waa lala qandhadaa markii meeshu guduuto kadib bay go'aysaa xumra la yidhahda cudur noocaasa igaga tufaysaa bay tii cajuuzada ila joogtahay markaan cabdullaahi shanqadhiisii maqlay baa idhi bu yaa idhi bay tii naa hoogta sirta hoosteeda gal dhuumo sariirta hoosteeda ku dhuumatay cabdullaahi si uu soo socday garabkaygu soo fadhiistay bay tii markaasuu luquntayda wuxuu ku arkay xadhig ku xidhan liilan ku xidhan ayuu arkay markaasuu yidhi maa haadihi alkhayd liilankani muxuu yahay waxaan kugu xidhani waa maxa markaasaa waxaan idhi bay tidhi khaytun ruqiya lii fiihi waa liilan wax la iigu tufay oo cudurkanaa la iiga tufay markaasuu intuu qabtay buu iga jaray bay tiri balama shaninba wuu ka gooyey wuxuuna yidhi inna aala cabdillaahi la akhniyaau can ishirki buu yidhi reer cabdullaahi waa qoyskiise way ka kaaftoomaan shirki buu yidhi soo ma aragtaan reer cabdullaahi shirki uma baahna khaydkan marka luqunta looga xidhay islaanta wax ugu tuftuftay ayaa shirki ah cabdullahi bn mascuud baa saa odhanaya macnaha ayb markaasaa wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sal ly slam oo odhanaya ina aruqa waaltamaa'ima waatiwalata shirkun buu nabig uri sal lay waslam xadiiskaasuu gabadhii u sheegay wuxuu yidhi nebigu wuxu yhi sal lay waslam tufmooyinka la tufo iyo qardhaasaha iyo madiidaduba waa shirki buu nabig uri sal lay waslam tiwaladu waa nooc sixirka ka midoo rag iyo dumarka laysku jeclaysiiyo ama diidda yidhahdan soomaalidu xadiiskaasu marka u keenay in aruqa yani tufid oo dhan inay macnaha shirki tahay qaybta lasoo reebi doono nusuustu qaarkood ay soo reebi doonto mooyaane xadiiskaasu marka usoo dalishay markaasaa waxay tihi gabadhi intaa kuma joogin hadalkiiba way sii murantay waxay tihi aduguna saasaa le maxaa saa u leedahay waxaaba dhacaysayba ishayda in lasoo ganhayo ishayda yani gadaal laga soo riixayo in lasoo ganayo markaasaa waxaan aadi jiray bay tihi in yahuudi ah markuu igu tufo ninkaa yahuudigii ishii way xasilaysaa markaan kasoo tagana ishii gadaal baa laga soo gujinahayaayo banaanka inay usoo boodayba halis ku tahay Ha. marka tufidduu igu tufaahiyey baaban ku caafimaadaya maxaad saa u leedahay markaasaa wuxuu yidhi innamaa dalika shaytaan buu shaydaan buu ahaa buu shaydaan unbaa ishan gadaal ka soo gujinahayayoo markuu yuhuudigu ku tufana ga- f- yacni ka daynahaya gujinta markii yuhuudiga tufiddiisa aad ka tagtana uun soo gujinahayay laakiin haddaad dhihi lahayd buu yidhi ducadii nebiga sal alay slam haddaad ku ducaysan lahayd way kugu fillaan lahayd idhib ilba'sa rabba annaasi ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqamaa intaa haddaad dhihi lahayd way kugu filaan lahayd yahuudiga waxaa kugu xidhaya ee ka dhigaya ishaadii inay soo boodayso marna ay bogsoonaysana waa shaydaan buu ku yidhi cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu Ha, saas marka xadiiska waxaa wariyey imaamu axmed abu daawuud sanadkiisuna waa xasan sida uu sheikhu albani uu leeyahy marka yani ujeeddadu waxa weeye khaydkii iyo liilankii xaaskiisa uu ku arkay iyadoo nuqunta ugu xidhan tahay intuu ka jaray baa wuxuu yidhi ina aala cabdillaahi la akhniyaau can shirki buuhi Ah, ree cabdullaahi shirki waxay uga baahan yihiin ma jirto waa ka kaaftoomaan saasuu ku yidhi macnaha saas weyaan marka khayd aw khaydinta waa liilamada la xidho ama gacan ha lagu xidho ama luqun ha lagu xidho ama lug ha lagu xidho ama yani waxa weyaan dhexda ha lagu xidho meel alle meesha doona ha lagu xidho ayib aw cudwin min annusuuri cudwigaasina isaguna waxa weeye een, baalkan la yidhaahdo nasriga oo bisiin la akhriyo yacni waxay yidhaahdaan waa baalkan la yidhahdo gorgorka haadka weyn waaye macnaha ee, yani haadda taqriiban intooda badan ay ka cabsadaan ama mehe wuxuu u egyahay sidoo kaleeto oo aada ugu dhow yahay ee, baalkan la yidhaahdo galayrka kiisa waaweyn ee xoogga badan ee yani maqasha laaya kaana taqriiban iyadana waa u dhow yahay marka nasriga markaad fiiriso labadooda taqriiban labadaba macnaha waa u egya macnaha marka xubinkiisa xubnihiisa markii macnaha waxa weeye uu dhinto ama intay dilaan bay xubnihiisa soo qaadayaan xibil xubnihiisa ka mid a lafihiisay soo qaadayaan markaasay xirsi xidh ka dhigayaan oo carruurtay u xidhi jireen oo waxay rumaysnaayeen inay isha ka celinayso macnaha isha inay ka celinayso wax in la yidhaahdo unbaa uun lagu ibtilay un waxaan oo dhan uun macnaha isha unbaa lagaga xirsi xidhin jiray isha unbay u xidhan jireen macnaha inteeda badan ayib oo watarin baa inoo laaba soo maa watarka waxaa la yidhaahdaa waa qaansada xadhiggeeda markii intuu duugoobo uu qaansada ka go-o ayay soo qaadayaan markaasay carruurtana u xidhi jireen xoolahana u xidhi jireen waa qaansada xadhiggii ka dhammaaday wey oo waxay rumaysnaayeen in iyadana ishu ayn yacni ilmaha qaba ama neefka yacni loo xidhaayay inaysan ishu qabanayn macna saasay rumaysnaayeen marka taasuu ka hadlayaa watarku waa xadhigga qaansada ee duugga ay macnaha duugoobay wey macnaha ayib isagana waxaa kutusaya xadiid muslim iyo keyrka ay soo saareen nebigu sal lay wasalam rag buu diri jiray saxaabada ka mid a wuxuu dhihi jiray haddaad aragtaan eh, cid qoorta ay uga laalaado ama xoola ha noqdo ama carruur ha noqdee watarkaas iyo xadhigga qaansadu gooya buu nebigu dhihi jiray sal lay wasalam saas wey macnaha ruwayfi xadiiska uu soo saaray axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo saxiixa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam yaa ruwayfic لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه آه. ساس النبي صلى الله عليه وسلم الرويفع waxa laga yaabaa inay noloshu kula dheeraato ood sii noolaato ee dadka waxaad u sheegtaa ruuxii garhkiisa gunta siday kuwan siikaa sameeyaan garhkiisa timaa garhka macnaha kor u gunta oo kor u laaba ama meehe qoorta ku xidha xadhigga qaansada ee doogoobay watarkaa xidha ama xoolihiisa u xidha ama caruurtiisa ama isaguba xidha ama ku weysay ku istinjaysta xoolaha iyo daabadda saaladeeda ama lafaha xoolaha ku, ku istijaystaayey muxamed inuu beri ka yahay u sheeg buu nebigu sal lay wasalam ha inuu beri ka yahay oo uusan arrinkiisa ku jirin saa ugu sheeg buu nebigu sal lay wasalam marka xadiiskaasi waa xadiis saxiixa wuxuu kutusaya macnaha marka jaahiliyadu waxay isticmaali jireen inay tahayo oo nebigu u diiday salawatu rabbi wasalaamu caleyh aw turbati alqubuuri qubuurta caradeeda qubuurta caradeeda iyadana caafimaad baa laga raadiyaa Ha, yacni daawo ahaan baa loo isticmaalaa siyaabo badan baa loo isticmaalayo mar inta lasoo qaato ayaa jidhka la marmariyaa jidhka ayaa la marmariyaa caradii qubuurta laga soo qaaday baa jidhka la marmariyaa marna waxaa la sameeyaa inta qabrigaba la dul tago baa lagu gelgelimaystaa Ha. yacni sida xoolo gelgelimaysanayoo kaleeto baa lagu gelgelimaystaa oo laysku rogrogaa caradiisaas si macnaa jidhkaaga ay u taabato marna waxaa la sameeyaa inta caradii biyo lagu daro baa lagu qabaystaa biyahaas caradii qabrigu ay ku jirto marna waxaa la sameeyaa inta biyo lagu daro caradii iyo biyihii isku jiraan la cabaaba intaaba waa la sameeya marka siyaabo badan baa loo isticmaalaa carada qubuurta laga soo qaadayo asalkeeduna waxay ka imaanaysaa ruuxan meesha ku jira ba waxay rumaysan yihiin oo dadku ictiqaadiyeen inuu dhib ama dheef gacanta ku hayo inuu dhib qaadi karo ama dheef uu gacanta ku hayo isaga ictiqaadkay ictiqaadsanaayeen bay intay ka gudbiyeen baa waxayba u gudubtayba meel walba oo dhacaankiisu gaadhay ama carro walbaoo daris la noqotay ama buqco walbaoo dhulka ka mid oo la daristay inay barakadii u gudubtay sooma aritaan muranku wuxuuba ka taagnaaba war isaguma barakaysan yaha wax ma tari karaa soo maa kaba tagtayba hadda carradii ka agdhawayd oo dhan baa hadda laysmarmarinhayaa oo laysku daaweynhayaa oo caafimaad aho waa kaa saas way macnaha ayib somayda arki jirna dadku markay qabriga qubuurta sheekh ways iyo marka la aado sheekh nuur iyo meelaha biy biyo madow bay dhihi jira biyole xagga marka la aado dadku ka yimaadaan horta marka la aadayo dawladda yani baabuur baa la bixin jiray oo idaacadaha macnaha laga tangaasayn jiray oo markaasaa waxaa lagu baxayaa fawj cajiib ah meeshaa la tegayaa muddo marka la joogo dadku markay soo laabtaan nin walba wuxuu la imaanayaa yani waxa weeye waxoogaa maaragtay caraa qoladii marka aan ka qaybgelin caradaasay doonayaan inay wax ka gaadhaan markaasaa la qaybinayaa oo maaragtay la kala boobahayaa oo waka waa middaa iyadu macna aw turbati alqubuuri middaa iyada wa ayib marka shay walba oo uu ugu xidhmaba ha si alla isagu dan dooni ha kala haado arrimaha iyaga la soo sheegay ruuxii ictiqaadiye oo macnaha ku kalsoonaadaay oo ama dhibaato haysata inay ka qaadayso u raagsada ama dheef ka doonta oo wax u doonta oo codsi iyo wuxuu rabo u raagsadaayey ruuxaasi arrinkaasaa loo xil saaran oo ilaahay faruhu ka qaadaya subxana wa tacala yacni wakalahu allahu ilaa maa callaqahu haddaad doonto waxaad ka dhigtaa habaaroo allaha ha u xil saaro oo ha uga tago waxa uu isku xidhay oo uu macnaha ku xidhmay saas way macnaha ayib xadiis saxiixa baa ku soo aroorayba axmed iyo abu daawuud iyo ay wariyeen min xadiidka cabdillahi bni cukaym nabigu wuxu uhi sal lay slam man tacallaqa shay-an wukila ilayh ninkii shay isku xidha oo qalbigiisa ku xidha oo kalsoonidiisa siiya waa loo xil saartaa buu nabigu uri sal lay slam waa loo xil saartaada macnaha waxa weeye ilaahay kaalmadiisuu ka daysan oo ilaalintuu kan ilaalin lahaa buu ka daysan oo isagiiyo waxaa laysu daynayaa shaygaa uu isku xidhay bal adugu rabbigaa ka tagtay dhagax meeshan yaalle iyo wadaad waa horo dhintay caradiisa aaday farahana lagaaga qaadiyo laysu kiindaaye waxaa ku tara wakaas maxay ku tari kartaa wax la waxay ku tari karta ma jirto ilaahayna yani wuxuu ku tari lahaa waxaa laga waxaa macnaha lagaaga tegey taa aad isku xidhay daraaddeed haddaad qalbigaa ilahay ku xidha lahayd ilahay baa wax ku tari laha subxana wa tacala laakiin carro meel taalle iyo dhagax meel yaalle iyo yani faraha unbaa lagaaga qaadi waaduun rafaadi waad dhididi xoolaad gawrici maanta o dhan baad dul taagnaan wakti baad ku lumin khalaas walaa natiija wax intaa kadib ka soo baxayana male macnaha saas weeyaan ayib waman yafiq buu sheekhu yidhi ruuxii ku kalsoonaada biwadcatin aleelo aw amase naabin ku kalsoonaada taa keliya me wax kastoo nooca loo isticmaalo waayo oon shareecadu ogolayn wax kastoo nooca loo isticmaalo a soomaalida maalan isha oo kaleeto waxay ka isticmaalaan biyaha badday yani waxa way ka xirsxir uga dhigtaan waxay ka dhigtaan maalan ukunta gorayada soma arag dukaamada iyo waxaa laga laalaadinaya baabuurta iyo il bay celinaysaa baa lagu leeyahy waxay qaarkood sameeyaan maalan sabuulka gallayda ama yaryarayda bay qaar ka laalaabsanayaan il bay celinaysaa baa lagu leeyahy qaar liilan bay soo qaadanayaan islaamtu markay dhali weydo waxaa loogu xidhaya dhex falaaliso miyay dhahan falaaliso miyaa la qodob iyo falaalise iyo balaayaa la yidhahda waxaa la garanaya maa marka waxaasoo dhan baa meesha soo gelaya waxaan jaahiliyadii carabta isticmaali jiray waxyaalaha soomaalidu baabkaasay isticmaalaan oo dhanna halkaa unbuu soo gelaya saas way maana man tacallaqa shay-an wukila ilayhi bay kulli soo wada gelayaan maana saas weyaan ayib waman yafiq ruuxii ku kalsoonaada biwadcatin aleelo aw amase naabin ama yani waxa weeye mici dhurwaa aw amase xalqatin ama yani xijaab bir macnaha wareegsan waaye oo dugaagada haweenku xidhaan oo kaleo yani waxa weye makaraan iyo xijaab iyo waxaa doonta dhif aw amase acyuni di'aabi ama yani yeyda yeeyaalka indhahooda ruuxii ku kalsoonaada oo jin bay kaa celinaysaa il bay kaa celinaysaa yidhahda aw amase khayطin ama liilan ruuxii ku kalsoonaadiyo xadhig la xidhay oo la guguntay aw amase cudwin ku kalsoonaada xubin oo min annusuuri gorgorgorya- gorgoryaalka ka ahaaday aw amase watarin ku kalsoonaada xadhigga qaansadaee gaboobay aw amase turbati alqubuuri qubuurta carradeeda ku kalsoonaadaay liayi amrin arrin kasta oo kaa'inin ahaaday oo tacallaqahu uu u xidhdhayba oo ugu xidhmay oo yacni ugu kalsoonaadayba wakalahu allahu ilaahay baa u yacni u xil saarani wakalahu allahu ilaahay wuxuu u xil saari isaga ilaa maa shay buu u xil saari callaqahu uu xidhay Ah, waxa uu isku xidhay oo qalbigiisa ku xidhay ayuu ilaahay u xil saaraya subxana wa taala oo uga tegaya macnaha Ah, wuxuu kala tegayaa ilaalintiisii hiiladiisii waxsiintiisii buu kala tegayaa bal adiga waa la isku kinfiina wuxuu ku tara kaa xunkeed rabbigaa ka dooratay subxana wa tacaala ayib intaasi marka waxyaabahaas wey waxyaalaha caamada iyo dad ay sameeyaan macnaha Ah. uma aruqa min xumatin aw caynin fain takun min khaalisi lwaxyayni fadaka min hadyi nabiyi wa shircatih wadaka la khtilaafa fi suniyatih wuxuu yidhi uma markaa kadib alruqaa tufooyin tufiddii min xumatin layskaga tufo haddii la sameey min xumatin yaan layskaga tufo qaniyo alxuma waxaa la yidhaahdaa qaniyada xumanna waa la yidhahda xumahana waa la yidhahdaa min xumatin qaniyo layskaga tufo lagu qaniinay oo yani waxa weeyaan sida abeesada iyo waxyaabahan sunta leh xayawaanka sunta leh waxaan dhihi lahaa yani een, halaqa halaqa sunta leh qaniinkiisa xumada la yidhahda macna ayib aw amase caynin il a aw caynin ama il lagaga tufaay tufidda noocaasi fain takun hadday tahay min khaalisi lwaxyeyni labada waxyi ee barxa tiran ha fain ka waxa weeyaan macnaha fain takun min alwaxyeyni alkhaalisayn wey macnaha min baabi idaafati almawsuufi ila sifati wey macnaha haddii labada waxyi ee khaaliska ay ka ahaatay oo labada waxyi waa kitaabka iyo sunnada waxa lagu tufayo ruuxu hadday halkaa ka ahaadeen fadaaka kaasi min hadyi nebiyi nebiga hadyigiisii bay ka mid tahay wa shircatihi shareecadiisii uu jideeyey bay ka mid tahay wadaaka kaasina la khtilaafa wax khilaafa ma ahaanin fii sunniyatihi sunnanimadiisa iyo mashruuciyadiisa wax khilaafa ma aha Ah, tufidda laysku tufo oo ruux hanuunsanaya lagu tufaay ama qaniyo ha ahaato ama il ha lagaga tufo ama sixir ha lagaga tufo ama waxyaabo kaleeto iyo xanuun kaleba ha lagaga tufee tufid ruuxii haddii la tufayo shayga lagu tufayaayo haddii qur-aanka iyo sunnada laga soo qaatay aayado qur-aana lagu tufayaa ama waxaa lagu tufayaa adkaar iyo hadallo nebiga ka sugan sal lay wasalam haddii ay arrinku sidaas yahay taasi wuxuu yidhi waa hadyigii nebiga sal lay slam bay ka mid tahay hanuunkiisii bay ka mid tahay yacni eh, shariicadiisii bay ka mid tahay uu jideeyey wax khilaafana kuma jiro sunanimadiisa inay mashruuctoo sunno tahay middaa iyadaa khilaaf kuma jiro saas way macna ayib waxaa ku tusaya een, ishu horta garanay qaniyada ishu oo wax mid annaga aan u naqaano soomaalidu dhabashada u naqaano dhabashada ama bacawnimada yani ruuxa oo ruux kaleeto macnaha waxa weeyaan maaragtay saameeyo wey Ha. siday saamayntu ku dhacayso ilahay baa garanaya subxana wa tacaala siday saamayntu ku dhacayso ruuxaaniyaad iyo baab noocaas oo kale gelaysaayo yacni waa si un ilaahay ogyahay marka isha taasaa la yidhaahdaa wayna sugan tahay oo waa xaq sugan wey waa xaq sugan wuxuu cabdullaahi bnu cabaas iyo mujaahid ay u deliishadeen qur-aankaybaa aayad uga soo deliishadeenoo wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lamaa samicuu dikra Ah. kuwa gaaladii waxayba sigeenba inay yacni ku ridaan Ah. inay ku ridaan oo indhahooda kugu ridaan bay sigeen baa nabiga lagu lehy sal lla alay wasalam markay dikriga ilaahay maqlaan waxyiga markay maqlaan inay indhaha kugu tuuraan oo indhaheeda intay kugu soo ganaan aad la dhacdo bay sigayaan buu yidhi alla subxana wa tacala cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi waxaa laga badaa inay ku dhabtaan ah, oy ku ileeyaan bay sigayaan saasuu cabdullahi bin cabaas iyo mujaahid ba ay ku fasireen ayib axaadiista nabiga sal lla alay wasalam ayay ku sugan tahayoo alcaynu xaqun walow kana shayun saabaqa alqadara sabaqat alcaynu buu nabi sal lla alay wasalam faida istugsiltum faghtasiluu ama faqsilu ha ishu waa xaq shay un hadduu ilaahay qadarkiisa ka hormari lahaayoo ka badin lahaana ishaa ka soo hormari lahayd ee midkiin haddii laga codsado inuu qabaysto ha qabaysto buu nabi sal lay slam Ha, yacni waa ruuxii isha lahaa wey ruuxii ruuxa dhabtay haddii la yidhahdo noo qabayso waa inuusan diidina waa inuu qabaysto si loogu yacni biyahan kadaata loogu isticmaalo ruuxii ishu ku dhacday saas maana xadiiskaas waa xadiis saxiixa weeye imaam muslim baa soo saaray bal rasuulka sal lay slam waqtigiisii ba dhahda xadiid axmed iyo maalik iyo ibnu maaja iyo cabdirazaaq iyo dabaraani intuba soo saareen saxiixna ah oo yani waxa weye sahl ibnu xunayf baa laga warinaya wuxuu yidhi sahal rasuulka sal lay wasalam ayaan la baxnoo xagga maka la aadnay rasuulkaan raacnay sal lay wasalam meel la yidhahdo shicbulxaraar markaan marayno oo juxfa ka mid ah juxfa agteeda ah ayaa waxaa qabaystay nin la yidhaahdo sahalka xadiiska warinaya ayaa qabaystay nin aada u cas oo jidhkiisuna aada u qurux badan yahayna waa ahaa waxaa fiiriyey oo isagoo jidhkiisu qaybi qaybo ka mid iyo ayna mara saarnayn arkay oo ishiisu ku dhacday nin la odhan jiray caamir ibnu rabiica isaguna saxaabi ahaa isagoo qabaysanayay ishiisu ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi intuu aada ugu bogay ninkan jidhkiisa iyo siduu u quruxsan yahay maa ra'aytu kalyawmi walaa jilda mukhaba'atin buuri weligayba maanta wax sidan oo kale u eg ilaahay baan ku dhaartay madaxna kor uma qaadayo miirna mabalaba rasuulku meeshii buu ka soo orday sal lay wasalam markuu dul yimid ayaa wuxuu yidhi hal tattahimuuna fiihi min axad cid aad ku tuhmaysaan ma jira cid aad ku tuhmaysaan miyaa jira markaasaa waxay yidhi nebi allow caamir baa ninka fiiriyey ha caamir yaa fiiriyey bay dheheen markaasuu nebigu sal lay wasalam caamir u yeedhay caamir baa loo yeedhay markaasuu nebigu u cadhooday sal lay wasalam aada buu uga cadhooday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam iktasil lahu u qabaysa buu nebi sal lay wasalam markaasuu wuxuu dhaqay wejigiisa labada gacmood suxullada gacanta labada low iyo lugta lugaha fiidahooda iyo marada qaybteeda xagga jidhka xigta ayuu intaasu dhaqay intii baa lasii qaaday biyihii lagu dhaqay biyihii baa lasii qaaday waa loogu qabeeyey qaar xagga dambaa lagaga shubay qaar madaxa lagaga shubay mar alla markii biyihii lagu daadiyeyba wabakaaba ninkii sahla waaba iska boodayba waaba kaxayba isagoo miyir qaba buu dadkiisii dhinac ka soo raacay marka nebigu sal lay wasalam yani sidaasuu u daaweeyey isha isha dadka ku dhacda ruuxii ishan lahaa haddii la garanayo oo macnaha waxa weeyaan ciduun lagu tuhunsan yahay waa in qaabkaa loo cilaajiyo waay qaabka waa in loo daaweeyo ruuxan intuu soo qabaysto weliba macaadhifta jidhkiisa jidhka meelaha laalaabkaa meelahaasaa la dhaqayaa biyihii baa marka ruuxii lagu shubayaa oo loogu qabaynaya macnaha ruuxii haddii la yidhahdo war ruux baad yacni waxa weeyaan ama ka dhex dhawaaqday ama laguguba tuhmayaa inaad gashaye ood ilaysay u qabayso inuu inuu baas u arka maaha dad baa dagaalamay haddii la yidhi war qabaysta a dad baa dagaalamay oo maalaan qumay i leedahay iyo malaadii malaleean yani qumay ahay halkaa ka bilaabay nabigu wuxu uhi sal lay waslam waida istuqsiltum faqsiluu bu nab uri sal lay slam amar wey haddii laydinka codsado inaad qabaysataan qabaysta bu nabi uri sal lay slam waxa waa maqaadiir ilaah ha hadda ruuxu wax uu isagu samee isleeyahay maaha waxay ku imaan kartaa ruuxu waxuu u bogey waxuu u bogoo naftiisu raacday oo aad u jeclaystay ayay ku imaan kartaa dadkoo dhanna meehe waa qaar dadkoo dhan maaha qaar baa macnaha waxa weeye yay ka suuro dadka yani intooda badan yani wax yani waxa weye kama dhacdo oo maba suroobi kartaba macnaha laakiin dad bay ka suurowdaayo arrinkaa isagaa macnaha wax weeyaan yani wax ilahay qadaray way subxana watacala saas weeyaan ayib marka ishu waa saas oo ishu waa xaq sugan waay ishu waa xaq sugan ishu maadaama ay sugan tahay oo yani wax sugan tahay haddii ruuxi il ku dhacdo a ishu yani hebel baa ka dhex hadlayn aan dhahno waay hebel baa ka dhex hadlay a ishaas wey macnaha jin bay marka qarka soo raacdaayo jin baa la adeegsadaa mar waa iyadiyo mujarada ruuxu wuxuu u bogay weeye waxyaaba qaabo badan mar sixirkaasaa loo adeegsadaayo sixirkaiyo ishaa isdhex gala qaabo badan bay ku timaadaa macnaha marka sidaasuu nebigu ku cilaajiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii la garan waayo soo ma oo ruuxii la garan waayo ishan ay ka timid de markaa qur-aan iyo adkaartaasaa la saaraya macnaha sidaas weyaan ayib marka wuxuu ina yidhi wadaka la khtilaafa fii sunniyatihi haddii ruuxa waxa lagu tufayaaye ay tahay qur-aan ama adkaartii nebiga ka sugnayd sal lla alay wasalam khilaaf ma laha buu ihi sunanimadiisa iyo mashruucadiisu wax khilaafa ma laha maxaa yeele nebigu sal lay wasalam isagaa isku tufay sida xadiidka bukhaariy muslim isagaa nebigu isku tufay sal lay wasalam saxaabaduna xadiidkii abu saciidin alkhudri ninkii ugaaska ahaa ee la qaniinay waa kuwii intay ku tufeen weliba xaynta cadhigaa ka qaatay soo ma xadiidkii mashhuurka ahaa ayib xayntay soo qaateenna nebigu waa kii yidhi wax iga siiyo anigana ila wadaajiya marka waa tufid waaye bal nebigu wuxuu daba dhigay sal lay wasalam ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad ujuuro ku qaadataan kitaabka ilahay baa uga xaqnimo badan buu nabig sal lay wasalam marka waxaa laga hadlay sababka kusoo aroorayna waa waa ruqyada waa tufidda way macnaha saas weeyaan ayib waxaa kaloo iyadana kutusaya axaadiis kaloo aad u fara badan baa kusoo arortay xadiidka cawf ibn maalik oo kaleeto nebiga sal lay wasalam markii la weydiiyey tufiddii horey samayn jireen jaahiliyada nebigu wuxu yidhi sal lay slam laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun buu nabi yidhi sal lay slam tufiddu sideedaba dhib ma leh haddii uusan shirki ku jirin waxa aad ku tufaysa hadduusan shirki ahayn dhib ma leh saas way maana yani wax la fahmayo ama ha noqdo qur'aan ama aahaartii yani adkaartii nebiga ka sugan sal lay wasalam ama hadal macnihiisu uu sax yahay laakiin la tijribeeyey oo la tijaabiyey in yani waxa weeye lagu bogsoodaba ha noqdo xataa kaa hadduu yahay xataa leanna cumuumkaasaa laga fahmayaayo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun hadduusan shirki ku jirinba oo uusan shirki ahayn iyo mukhaalafada shareecada ayna ku jirin laa ba'sa saasuu nebigu uri sal lay waslam bal waxaaba kasii cadba xadiidka jaabir yani nebigu sal lay waslam markuu reebay tufitaanka tufidda ayuu nebiga reebay sal lay waslam markaasaa waxaa yimid aalu camr bni xasmin camr bni xasmi aalkiisii baa yimid nebiga u yimid sal lay slam markaasay yidhahdeen ya rasuula allah inaha kaanat cindana ruqya narqii biha min alcaqrab waxaa jirtay tufid aanu dadka uu qaniino bahalkan la yidhahdo hangarallah dibqalooca aanu kaga tufi jirnay jaahiliyadii waay yaa jirta adiguna waxaad hadda reebtay tufiddii baad reebtay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam bal iisoo bandhiga qaabkaad ugu tufi jirteen dadka waa qoys la yaqaano jaahiliyadii waxaa loo keeni jiray ruux kaloo kastoo hangaralluhu qaniino soomaalida waxay dhihi jireen dad waxaa jira yani inta loo geeyo taaban un ma aqaano ama candhuufbay ku tufayaan waaba lagu bugsoon bay kuleeyihin yani markaba ruux xanuunkii baa daynaya ma aqaano xaqiiqadeeda laakiin qoyskaas aali xasmin aal camr ibni xasmin waxay samayn jireen waxbay ku tufi jireen waana intuuna islaamku soo degin waan jaahiliyadii waay markaasaa lagu bogsoon jiray iisoo bandhiga bu nabir sal lay waslam waa loo soo bandhigay markuu nebiga sal lay waslam uu loo bandhigay kadibna wuxuu yidhi maa araa bihi ba'san man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal bu nabir sal lay waslam wax dhiba uma arkee ninkii walaalkii anfici kara hay sameeyo bu nabir sal lay waslam ninkii walaalkii anfici kara ha sameeyo ibnu xajar alcasqalaani xaafid almanawi ninka la yidhahdo mubarak furi rag aad u fara badan sheikhulislam ibnu taymiya baa waxay leeyihiin yani man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal waxaa laga faa'iidaysanayaa shaygan wax lagu tufayaay shay macnihiisa la fahmayo shareecadana aan khilaafsanayn mar hadduu yahay inay tufidaasi mashruuc tahay bayna shardi ahayn ama inay aayad qur'aana tahay ama inay tahay yani yani adkaar nabiga ka soo arortay sal lay slam hadalku waa in macnihiisana la fahmi karo isla markaana macnihiisu waa inuusan shareecada garab marsanayn oo shareecada macnaha waafaqsan yahay saas way macnaha marka ba'si ma laha cumuumka xadiiskaasi ay ka faa'idaysanayan bacdu ahlilcilmina waxay yidhahdeen ma ahee waa inuu qur'aanka iyo dikri ma'suura keliya yahay ah sida sheekhan hadda masalan kitaabka sharxay oo kaleeto macnahaasu isagu maraya macna ayib wuxuu yidhi marka uma kadib arruqa tufmooyinkii tufidii oo min xumatin layskaga tufo qaniyada aw amase caynin in lagaga tufo ruux fain takun hadday tahay min khaalisi lwaxyeyni labada waxdi khaalis kuwooda baraxla a labada waxyi kuwooda barax tiran labada waxyi oo barax tiran oon wax ku dhex jiraayo uusan jirin wey macna aan wax kaloo lagu khalday jirin haddii ay tahay fadaaka kaasi a fain taku hadday takun hadday tahay arruqa wey tufidii hadday tahay min khaalisi lwaxyeyni kitaabka iyo sunnada oo badaxla hadday ka ahaatay fadaaka kaasi min hadyi nebiy nebiga sal lay slam hadyigiisii ayay ka mid tahay wa shircatihi shareecadiisii bay ka mid tahay wadaaka kaasina la khtilaafa wax iskhilaafi ma ahaanin fii sunniyatihi sunanimadiisa dhexdeeda culimmadu iskuma khilaafsanaa inay sunno tahay bal in ujuuro lagu qaadan karo oo ruuxu uu ruuxa wax kaga qaadan karo wax khilaafa kuma jiro waa laysla ogolyaha macnaha ayib qur-aanka baridiisa ujuuro ma lagu qaadan karaa baa culimadu laga muransan yahay saan hadda ka horba dhowr goor sheegnay laakiin ku daaweyntiisa dadka lagu daaweynayo in ujuuro laga qaadan karo kuma ay muransana iyada taa waa laysla ogol yahay macnaha ayib ama aruqa almajhuulatu almacaani fadaka waswaasun min ashayطaani wa fiihi qad jaءa alxadiidu anahu shirku bilaa miryatin faxdarannahu id kulu man yaquluhu laa yadri لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس وحول أما الرقى تفموينك المجهولة المعاني معاني دي ذا الجاهل كاللقيه oo aan la garanaynin shayga ruuxu uu tufayo macnihiisa aan la garanaynin fadaaka kaasi waswaasun waa waswaas oo min ashaydaani shaydaan ka ahaada waa darsi shaydaan wey ha waswaas shaydaan uu dadka u akhriyay wey taas wa fiihi ruqyadaa dhexdeeda fiihi kaa dhexdiisa ayaana qad jaa ku yimid alxadiidu xadiidku ku soo arooray annahu isagu shirkun inuu shirkiya ayib bilaa miryatin shaki la'aan ee faxdaranahu ka digtoonow buu ku yidhi yani waxaynu nidhi shayga la akrinayo dadka lagu tufayo waa in macnihiisa la garanayaan nidhi sooma shayga haddaan macnihiisa la garanaynin oo waa majhuul sida maalan qolyahan kitaab fura yani waxa weeye dayrabiga iyo macsharalfalaga iyo kuwa dadka wax uga furfuraayay waxyaalaha ay dadka ku akriyaan oo ku tufaan waa dalaasim iyo waxaan la fahmaynin waay qaarkood waxay akrinayaan wax aadan weliga ayalaha si kasta hadaad u yeesha aadan fahmi karin waa magacyo jin iyo shayaaiin waay oo magac jin iyo shaydaan adigu macnihiisa miyaad garan kartaa wax la garan kara maaha waxa haddaan macnihiisa la garanaynin ama ma ahee macnihiisa waa la garanaya laakiin macnihiisu shareecadu khilaafsan yahay ilahay khayrkaa maalan yani caafimaad la weydiisanaya soo macno la fahmaya maa laakiin shareecadii buu khilaafsan yahay haddii labadaa xaalo midu uu yahay tufidaasi waa tufidda shareecada khilaafsan waana midda nabigu ku tilmaamay sal lay slam ee xadiidku ku soo arooray inay shirki tahay xadiiskiibuu tilmaamaya aan soo marnay axmed iyo abu daawud ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni mascuud ina alruqa waltamaa'ima waltiwalata shirkun xadiis kalena wuxuu ahaa isagana saxiixa man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak lakin tamiimadu inoo soo socota saas macnaha xadiiska hore way ina alruqa waltamaa'ima waltiwalata shirkun tufmooyinka tufidda iyo qardhaasaha iyo madiidadu waa shirki buu nabi uri sal ly waslam saas way macnaha marka xadiisku waa caam tufid oo dhan baa soo gelaysa cumuumkiisa waxaa khasisaya tufidda shuruudda leh ee aynu soo sheegnay oo iyadu bannaan oo nusuus kalea iyada ka soo saartayoo ina tustay inay bannaanta wixii aan shuruuddaa la oofsanin oo shuruuddaa shareecadu u dejisay aan la aan laga helin oo tufid oo dhan waxay hoosgelaysaa ina alruqa waltamaa'ima waltiwala shirkun taasay soo hoosgelaysaa macnaha ayib marka qaarkood waxaad arkaysaa waxay ku leeyihin markii aad yani waxyaabaha ay akrinayaan aad aragto ood weydiiso war waxaan xageed ka keenteen markaad tidhaahdo waxay ku leeyihin waxaa ku ducaysan jiray nebi aadam iyo nebi nuux baa ku ducaysan jira oo seed ku ogaateen xaggee idinka soo gaadhay nebi maxamed ma sheegin sal alay wasalam qur-aanka laguma sheegin xaggee idinka soo gaadhay jidkay idinku soo gaadhay yani waxaa jira kutubtan sixirka iyo dadka looga kitaab furo oo qardhaasaha laga dhigo inta badan waa kutub ku salle sixirkii ay samayn jireen reer banu israa'iil sixirkoodii bay ku salleeday maalin waa arkayay meel townka oo kutubta lagu gadaa jira kitaab baan ku arkay meesha yaallo ciwaankiisu yahay sixiru maruud miyuu ah haruud wa maruud sixiru haruud wa maruud waa labadii yani ku soo aroortay suurat lbaqara marka waxaasaa lasoo urursan oo wixii baa laisku qarjajaabayn oo laisu geegeyn oo waxbaa lagala soo bixbixi oo yani halkaasay marka wuxuu ku saleeyihiin macnaha saas weeyaan marka marmarka qaarkood waxay ku leeyihiin yani wuxuu ku yaalaa looxulmaxfuudku ku yaallaa qaar baa saa ku odhanaya qaar waxay ku leeyihiin baytulmacmuurka ku yaalla baytulmacmuurka malaa'igtu dhawaafto yuu ku yaalla oo seed ku aragteen looxulmaxfuudka seed uga soo guuriseen baytulmacmuurka se goormaad fuusheen ood ka soo qorteen waxan marmarka qaarkood waxay samaynayaan oo la yaab leh waxay marmarka qaarkood ku leeyihiin oo kutubta qaarkood ku taalla innahu la calaa janaaxi jibriila wa mikaa'iila wuxuu ku qoran yahay garabka labada malag ee jibraa'iil iyo mikaa'iil garabkoodu waxaynu ku qoran yaho laga keenay oo ma iyagaa garabkooda idiin fidiyey la aad ka akhrisateen waa kharaa'ib waxyaalaha qaarkood haddaad macnaa wax way ogaatiyo kutubtan ay wax ka waxaynayaan haddaad akhrido waad un la yaabi macna asaadiirta iyo khuraafaadka meesha yeela dadkaasi ay rumaysan yihiin waad un la yaabi dadkaasi dad bay culimo u yihiin nasiib darrada dhacday dad bay culimo u yihiin oo macnaha waxa weeyaan ay diintaba u matalaanba macna saas way macnaha ayib mar marka qaarkood waxay akrinayaan oo dadka ku tufayaan asmaa ay leeyihiin waa asmaa ulmalaa'ika mar asmaadii shayaadiintay tufayaan iyo asmaada jinka mar marka qaarkood waxaad arkaysaa yacni suurad ama aayad intay soo qaataan baa waxay daba dhigayaan magac ay u dhawaaqayaan magaca ay u dhawaaqayaan waxay leeyihiin suuraddanu u adeegaa ama aayaddanu u shaqeeyaa markaasay suuraddii markay qoraan ama aayaddii waxay leeyihin yaa fulaan ibnu fulaan yani ajiib ajiib ajiib cajil cajil cajil bay ku qorayaan waxay ku leeyihiin waa khaadim u adeega suuraddan iyo aayaddan meesha lagu qoray marka suuraddiina waa qorayaan waxana waa akrinayaan wixii bay ku wada tufayaan waxay ku leeyihiin isagaa keenaya caafimaadka isagaa caafimaadka keenaya kuleeyahy mar marka qaarkood waxaad ku arkaysaa waxay tufayaan ama ay qorayaan yacni suuraddii oo dhan oo hal xarafa oo xaraf haysta ayna ku jirin xaraf xaraf haysta kuma jiro faatixada soo maaha alxamdu lilaahi aliftii waa le meel laamkii waa meel xadii waa meel miimkii waa meel daadkii waa meel mid walba meel bay dhigeen bal waxaad arag haddaad aragtaan waad la yaabaysaa nimankaasi qaabkay u shaqaystaan yacni aad waxay ugu tafanuneen sidii uun dadka xoolahooda ay ku gaadhi lahaayeen xoolaha dadka sidii loogu gaadhi lahaa unbaa xariifnimadan oo dhan loo samaynaya marka khuraafaadku waa qaabkaasi u yaalaano ama ruqa almajhuulatu lmacaani waay wax macnihiisa la garanayo oo iyaga laftoodu ay garanayaan maaha saas way macana ayib ama ruqa tufmada almajhuulatu lmacaani macaanideeda laga jaahilka yeen macnaheeda la garanaynini fadaaka kaasi waswaasun waswaas wey oo min ashaydaani shaydaankaadi waa darsi shaydaan siiye wey macnaha kutubta laga akrinayana waa kutub shaydaan dejiye waay ama shayaadiin linsi ha dejiso ama shayaadiin ljinni ha dejiso ama ha isu kaashadeenoo ha iskaalmaysteen saas way macnaha ayib wa fiihi kaa dhexdiisa ayaa qad jaa uu ku yimid alxadiidu xadiidka nebigu ku soo arooray annahu isagu shirkun inuu yahay bilaa miryatin shaki la-aan ee faxdaranahu ka digtoonow buu ku yidhi id cilladu waxa weeye cillada loo diidayo waxa weeyaan kullu man cid walba oo yaquuluhu odhanayo oo ku hadlaya waxaa macnihiisa aan la garanaynin ruuxa dadka ku akrinayahay laa yadri ma oga lacallahu in laga yaabo yakuunu inuu yahay maxda alkufri gaalnimo baraxla inay tahay muxuu ka ogyahay ayib aw amase huwa isagu min sixri lyahuudi yahuud sixirkeediiba inuu ka mid yahay aw amase huwa isagu muqtabasun inuu yahay mid laga soo dhuxul qaatay min sixri lyahuudi yahuud sixirkeedi mid laga soo dhuxul qaatay inuu yahay cala alcawaami dadka caamada dushooda ayay labasuuhu ka dhehgeliyeen faltabasa markaasuu ka dhehgalay caamadii bay ku khaldeenoo yani yani ka dhehgeliyeen markay ka dhehgeliyeenna wuu iskaga darmaday xaq iyo baailkii baa iskaga darmaday macnaha ilaa ay gaadheen caamadii nimankii nooca ahaayee yani saa ku shaqaysanayey ee xoolahooda saa ku urursanaya caafimaadna aan siinaynin markii la yidhi war waxani waxba idinma hayaan xoolihiinna ka haysta inay iyagiiba dagaalamaan caamadii baaba difaacaysa dadkii xoolaha laga qaadanaya war xoolihiinna haysta caafimaad meesha ma yaalle waa laydinka shaqaysanaya markii la yidhi iyagoo loo danaynayo waaba kanba iyagii baaba budh la ordahayaba dagaalamayaba saas way macnaha cala alcawaami labasuuhu faltabas waa inkaarta dhacdata way macnaha maxaa yeelay yani waa nin la xidhxidhay oo meel la dhigtay wey macnaha ilaahay oo kasoo furfura mooyaane si uu kaga soo fakan waa daran waa adag tahay macnaha saas weeyaan ayib marka waxaa loo diidan yahay waxa weeyaan shaygan macnihiisa aan la garanaynin inuu shirki yahay baa suurtagal ah sixirkii yahuudeed inuu yahayna waa suurtagal mar hadduu sidaas yahay wax macnihiisa la garanamayo wax kale yaan dadka lagu tufin wey macnaha saas weeyaan wax macnihiisa la garanayo macnihiisuna shareecada waafaqsan yahay ayib id kullu man cid walba oo yaquuluhu odhanaya hadalka aan macnihiisa la garanayn dadka ku tufayaay laa yadri ma ogoo ma garanayo lacallahu inuu mudan yaho laga yaabo yakuunu inuu ahaanayo ama yahay maxda alkufri yakuunu inuu yahayo yani kaa uu tufayo wey maxda alkufri gaalnimo badhaxla oo gaalnimo cad tahayba jin uu u yeedhanayo shayaadiin uu baryayo ama uu caabudayo inuu hadalku faa'iidinayaa laga yaabaa oo khatartiisu macnaha gaalnimo wey markaas aw amase huwa kaas uu tufaya dadka ku tufayaay muqtabasun inuu yahay baa suurtagala mid laga soo dhuxul qaatay min sixri lyahuudi yahuud sixirkeedii mid laga soo qaatay iqtibaaska waxa la yidhahdaa shayga markaad gobol ka mida soo qaadato ayaa la yidhahdaa iqtabasa asalkeedu akhdu lqabas baa la yidhahda dhuxusha qaadashadeed baa la yidhahda dabka markaad dhuxul ka soo qaadato saas way macana marka gobol sixirkii yahuudeed ka mid oo lasoo qaatay inuu yahayna waaba suurtagal ha labasuuhu cala alcawaami labasuuhu way dhehgel way dhehgeliyeen cala alcawaami dadka caamada dushooday ka dhehgeliyeen faltabasuuhu faltabasa markaasuu ka dhehgalay ha xaqii buu kaga darmadayoo markaasay kala garan waayeen maxaa xaq ah maxaase baatil ah ayib faxadaran faxadaran uma xadaari minhu la tacrifi alxaqa watan'a canhu وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام عكر فحذرا فاحذر دكتور مرك حذرا دكتوني ثم كذبنا حذاري استيرو كدكتونو أمنه حقيس حذاري واسم فعل واسم اسم فعل أمر صلاة حذرا هو مصدر فعل كيس قوانيه بمعنى طيب لا تعرف الحق حقها قرنن هو تنآ كدركتو عنه حقيس لما هيسكو دارين حقي انت قرأتو هذا انا كدركتو معناه لو حقها برنن ما إيه لما جمعين حق برشديسه iyo garashadiisa iyo haddana ka tegitaankiisa iyo ka fogaanshihiisa xaqii haddaad barato ku camal fal wey macnaha laa ta'kul isamaka wa tashrab ilaban wey macnaha aljamcu baynahuma baa laga wadaa nahyiga soo ma marka ma aha midka hore nahyigu gooni uma ahee labadooda inaad jamcisuu nahyigu ku saabsan yahay saas wey macnaha ayib adiga waxa weeye wuxuu ku leeyahay ruqyada mar haddii lagu soo tilmaamay tufidda shareecadu waafaqsan tahay middaa uun ku ekow oo middaa dadka ku daaweeyo ku cilaaji waxyaabahan kaleetana ee macnaha waxa weeye shareecadu aynan ogolayna iska dhaafoo ka kaaftoono iska jir weliba aada uga taxadar adigana yaan xoola lagaaga qaadanayno yaan lagugu tufin gurigaagiiyo kuuba fiicanba haddaad wadaad falfalowga hoo sixirro wala intaad u yeedhato tidhahdo ii tuf oo gurigii iyo carruurtii iyo yacni wixii meesha yaallaba sixir uu kala daalay iyo shayaadiin iyo jin loo yeedho xoolana kaaga qaato soomaadan khasaarin maad khasaartay balag ii dhig buu le balag markaasuu intuu waraaq u xarxariiqo magac shayaadiin iyo jin iyo balaayo dhan ay ku taalo buu guriga walaalaadinaya waa guri sixran waa guri sixran haddana saa weliba bilaash uguma samaynine saasuu lacag kaga qaato xoola kaga qaatay bal inkaarta dhacday fiir axashafan wa suu'a kiila waay midaan dhihi jirnay sooma yacni waxa weeyaan ma timir xun iyo beeg xumid baad isugu kay daraysaa ninkii carabka ah timir xun buu ka iibiyey beeggana wuu ku khayaamay markaasaa wuxuu yidhi axashafan wa suu'a kiila war inkaar qabe ma laba arrimood baad isugu kay dariyo timirtuna ma xun tahay beeggana ma igu khayaami hadda wadaadkii lana sixir oo balaayaa ku dhacday xoolihiina laga qaaday inkaarta dhacday taas wey macna haddana saa ay tahay ilaahay hadda ma baraarugino ismuusan garanin isma daba qabanin wey macna faxadaran faxdar digtoonow xadaran digtooni uma kadibna xadaari intaa kadibna xadaari isjiro warniyahu digtooni qaado minhu xaggiis laa tacrifi alxaqa xaqa intaad garato watan aacanhu haddana ha ka fogaanin xaqa garashadiisiyo ka tegitaankiisa ha kulimna xaqa haddaad barato ku camal fal wey macna tafadal sheekh marka yacni tufidda bannaan shuruudeedu waa taasoo hadalka la tufayaayo waa inuu yahay hadal aan shareecada khilaafsanayn qur'aan iyo adkaar iyo duco waa inuu yahay talabaad waa in hadal macnihiisa la fahmayo waa inuu yahay midda saddexaad ruuxa tufayaay waa inuusan ictiqaadinin inay tufidaasi caafimaadka keenayso ee uu ictiqaadiyo inay tahay sabab ka mid a asbaabta sida daawada la qaadanayo oo kaleeto waa sabab ilahay caafimaadkii waana ku siin karaa ruuxa hadduu doonana ilahay siin maayo subxana wa tacala marka sabab min alasbaab inay tahay waa inuu ictiqaadiyo wy macnaa ruuxa lagu tufayo ka tufaya labadaba wuxuu yidhi marka wafi tamaa'imi qardhaasaha dhexdooda almucallaqaati ee la xidhay in takun hadday tahay qardhaasihii aayaatin hadday tahay aayado qur'aana mubayanaati mubayi mubayi ha mubayinaatin oo cadcad ha hadday aayado cadcad tahay waxa lagu qoray faalikhtilaafu iskhilaaf ayaa waaqicun mid dhacaya bayna asalafi salafka dhexdiisa ha ma bannaan tahay qardhaasa mise ma bannaana فبعضهم قاركود أجازها وابنيي والبعض قارنا كف ومنعيي واديدي طيب وحوليه قرداستي باللوي من الحدن ايوا حرسك حرسك الحدوة قرداستا الحدوة اما عرورتا لغو حدو اما حولها لغو حدو اما دادك باللغو حدو اما اللقون اما قعنها لغو حدو waxa ku qoran hadday yihiin aayado qur'aan ah waxaa la mida iyadana adkaarta ku soo aroortay axaadiista nebiga sal alay slam iyaduna waa la mid waxaa ku qorani hadduu sidaas yahay salafkii way isku khilaafeen qardhaastaasi ma mashruucba mise mashruuc maha waa tee weye waa midda waxa lagu qoray uu yahay qur-aan uu yahay ama axaadiistii nebiga ka sugnay sal lay waslam ay tahay waxa ku qoran hadduu intaa yahay bay salafkii isku khilaafeen qolana waxay tidhi waa iska bannaan tahay qardhaastaas qolana waxay yidhaahdeen ma ay bannaana saas way macnaha ayib qolyaha yidhi way bannaan tahay fa bacduhum ajaazaha buu yihi qaar baa baneeyey buu yidhi soo ma waxaa laga soo guuriyaa cabdullaahi bni camr bni caas tirmidi baana soo saaray xadiidkiisa waana xadiis daciifa wey sanad ahaan yani kama sugnaa cabdullaahi bni camr bni caas waxaa lagu daraa ragga baneeyey saxaabada ka mid a lakin kama sugnaa maxaa yeelay moxamed ibnu isxaaq cancanadiisaa ku jirta waana mudallis sida la yaqaan waxaa kaloo iyadan laga wariya caaisha radi allahu canha caaisha iyada way ka sugan tahay sida ku taala sunan lbayhaqi wakayrihi waxaa kaloo isagana laga wariya moxamed ibnu caliyin abu jacfar isaga ma arag meel lagu soo guriya lakin culimada soo gurinaysa ma arka sanadkiisa lakin ma arag iyo kitaabka soo guriya toona ayib dadka waa qolyaha yani laga soo guriyay inay baneeyeen qolyaha diiday oo uu sheekhu ina yidhi walbacdu kaf oo culimmada diiday ee salafkii ka mid a saxaabadii iyo taabiciintii ah waa say u badan yihiin wey cabdullahi bni mascuud baa ka mid a cuqbat bni caamir baa ka mid a cabdullahi bni cukayn baa ka mid a ardadii cabdullahi bni mascuud baa ka mid a calqama iyo aswad iyo nakhaci iyo bal wuxuu ka soo guurinayaa ibraahim bni nakhaci ardadii cabdullahi bni mascuud inay isku waafaqsanaayeen qardhaastu xataa qur-aan ba ha ku yaale oo qur-aan keliya ha ku qornaadeen inaan la dhigi karin cabdullahi bni mascuud ardadiisii baa saas yani ayaa qabtay ayib haddii marka culimadii salafka saxaabadii iyo taabiciintii iyo qaarna yidhaahdaan waa la ogolyaha waa banaanta qaarna yidhaahdaan ma banaana xagee la aadaya marka waa in daliilka loo noqdo sooma maxay daliishanayaan daliilka marka loo laabto waxa xoog badan oo raajixa qolyaha odhanaya xataa qur-aanbaha ku qoraadee qardhaastu ma banaana maxaa rajaxaya waxaa rajaxaya xadiidkii nabiga sal ly wasalam man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka buu nabig sal lay slam qardhaas ruuxii dhigaa oo is oo macnaha xidhaayay wuu shariig yeelay buu nabig sal lay slam ilahay buu u shariig yeelay ayib manta waxaa la yidhaahdaa waa shardiya soo maha a man waa macnaha waxa ismu shardi waay tamiimatanna waa nakira soo ma marka waa nakiratun waqacat fi siyaaqi ashardi baa la yidhahdaa tufiidu alcumuum min alfaadi alcumuum bay ka mid tahay marka qardhaas oo dhan baa soo gelaysa soo ma ayib waxaa la mid a xadiiskaynu soo marnay ina aruqa watamaa'ima iyadana albaa ku jirta soo ma iyadana afaadulcumuum bay ka mid tahay marka axaadiista cumuumkooda waxaa laga fahmayaa qardhaas oo dhan midda qur-aanka ku qoran yahay naskii ka soo saaray baa loo bahan yahay marka nas marfuuca lama hayo waa yani ficil saxaabi oo mawquuf ku ah xadiidka marfuuca miyuu khasisi karaa may ma khasisi kara wy maanaa cumuumka xadiista marka la fiiriyo mancigaa raajix ah waa ko midda labaad weeyaane mancigu wuxuu raajix ku yahay qaacidada la yidhahdo sadu daraa'ic sadu daraa'ic macnaha waxa weeyaan waa qaacido la yidhaahdo shayga dhib kaluu keensan karaaye ha laga hortago a adilo badan baa kutusaysa qaacidadaas marka qardhaasta midda qur-aanku ku qoran yahay baa la ogol yahay haddii la dhaho tii kale yaa dadka ka celinaya soo tii kaleeta uga sii gudbi maayaan marka min baabi sadi daraa'ic albaabkaba ha la xidho qaacidadaa marka la fiiriyana manciga raajixa midda saddexaad weeyaane markii qardhaasta la dhigo oo dadka loo xidho qur-aankiina ku yaallo soo lama ihaanaysto qur-aanka a oo musqushii baa lala galaa ruux isagoo saxroonayo iska xidhan yahay ilmihii yaraayoo qashin badan baa xidhan oo aan waxbaba macnaha iska ilaalinaynin marka waxa weeye qur-aankiiyo imtihaan iyo ihaanaysi lagu sameeyana ayadana waa ku jirtaa saddexdaa sababba waa asbaabta rajaxaysa madhabka salafka ee ku tegay inaysan bannaanayn xataa qur-aanbaha ku qoraaday ayib hadduusan qur-aan ku qornayn ayadu way noo soo socota hadduu qur-aan ku qoran yahay waxay salafku isku khilaafeen saasaana raajixa marka axaadiista nabiga la fiiriya sal ly waslam inaan la ogoleyn qardhaasi meeshay dooniba ha ku timaado mana wuxuu dooni laha ku qoraadee ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wain takun wuxuu yidhi wafi tamaa'imi qardhaasaha dhexdooda almucallaqaati ee la xidhay caruurta iyo dadka macnaha luquntooda ama xayawaankaba lagu xidhay intaku hadday tahay qardhaasahaasi aayaatin hadday tahay aayado mubayinaatin oo cadcad axaadiista la midee falikhtilaafu iskhilaafid baa waaqicun dhacay bayna salafi salafka dhexdooda fii xukmiha la isku khilaafo wey macnaha fabacduhum qaarkood baa ajaazahaa baneeyey caaishan buu ka sugan yahay baynu nidhi a cabdullahi bin camr bin caas kama sugna salafku waa daciif baynu nidhi ayib fabacduhum qaarkood ajaazahaa waa baneeyey walbacdu qaarna kafa wuu diiday wuu manciyey kafa ay manca wey oo wuu karahaystay wal taas la garay wain takun hadday tahay qardhaasihii mimaa siwal waxyeyni labada waxyi wixii ka soo hadhay waxaan labada waxyi ahayn baa meesha lagu qoray fa inahaa midaasi shirkun waa shirki iyo gaalnimo wey bikayri maynin shaki la-aan oo maxaa kutusaya xadiidkii aynu soo marnay soo ma man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka buu nabig uri sl lay wasalam iyo xadiiskii kale ina aruqa waatamaa'ima waatiwala shirkun buu nabig uri sl lay slam marka waa shirki mar haddayna macnaha waxyi ku qornayn waana la isla ogol yahay culimadu islama khilaafin salafkii iskuma khilaafin midaasi inaysan bannaanayn macnaha midda waxa ku qorani uusan qur-aan ahayn ayib wain takun hadday tahay mimaa siwal waxyeyni labada waxyi wixii ka soo hadhay oo hadal kaleeta ah ama sixirulyahuud ha noqdo ama dalaasimljinni ha noqotee fa inahaa iyadu shirkun shirki wey bikayri maynin shaki la-aan bal iskaba dhaafe inahaa iyadu qasiimat lslaami qori tuurashadii ay samayn jirteen jaahiliyadu ayay shabahdaa qasiima ay shabiiha buu hadda odhanaya macna sheekhu saas ku fasiraya aslaamta waa tii macnaha waxa weeyaan wa an tastaqsimuu bilazlaam tuu ilahi alla subxana wa tacala waxay ahayd yani way ku faashan jireen faalka yani jaahiliyadaa ku faashan jireen saddex qori bay ahayd intay soo qaadaan way ku qori tuuran jireen saddexda qori mid waxaa ku yaalla matalan ifcal midna waxaa ku yaalla laa tafcal midna waxay ku qorayaan quflun marka way ku way ku saadaashin yani way ku faashanayaan ruux markuu doonayo inuu hawl sameeyo ama guursado ama safro ama wuxuun ku kaco wuu qori tuuranaya haddii uu usoo baxo qorigii uu ku yaalay ifcal wuu ku tilaabsan haddii uu ku yaa usoo baxo qorigii ahaa laa tafcalna wuu dayn hawshaasi si walbaba ha fiicnaatee hadduu usoo baxo qorigii uu ku yaalay quflunna wuu ku celin mar labaad buu tuurashadii ku celin ilaa labadaa qori mid ka mida uu soo baxuu ku celcelini macnaha saas weyaan marka aslaamta taasaa la yidhaahdaayo iyadii bay u eg tahay buu sheekhu yidhi ayib waxay uga eg tahay dhanka mukhaalafada shareecada ay khilaafsan tahay macnaha dhankan bay uga eg tahay bal inahaa iyadu qasiimatu lazlaami yani qori tuurashadii iyo yani faashigii jaahiliyada